الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه wain kaana alqaari'u afdala min almaqru'i calayh wuxuu u baabaysan yahay baabu istixbaabi qiraa'ati lqur'aani qur'aanka aqrintiisa la aqriyo sunanimadka ay sunno tahay buu baabkeed yahay calaa ahli lfadli dadka iyagu fadliga u ehelka ah ee macnaa xaggii qur'aankiiyo dee aqoontiisa iyo macrifadii iyo alxudaaqi fiih jamcu xaadiqin weeye si maahirkii oo kale weeyaanoo kuwii dee iyagu aada u yaqaanay qur-aanka si fiican u dabdiye uba sugay kuwa in lagu dul aqriyo bal taas waa qaadasho iyagii laga qaadanayo oo isaga iyagii lagaba naqlinayo qiraa'adii laguba saxanayo taas istixbaabkeedii u baabkeedii yahay wain kaana alqaari'u kan aqriyayaa haba noqdo afdala min almaqru'i caleyh kan lagu dul aqriyayo dee jawaanib kale xagga xifdiga qur-aanka mooyaane sida kale ama aqoonta kale iyo macrifada kale xataa qur-aanka dee macnihiisii iyo taasba uu leeyahay ama iyo jawaanib kale qarigu ha kaba mudnaadee in dee dadkii iyagu halkan iyagu u ahaa dad hagaag u sugay oo dabdiyey qur-aankii in laguba dul aqriyo xataa kan ku dul aqriyaya mid kaba mudan oo jawaanib kale ugaba mudan haba noqdee bal taas buu baabkeed yahay kolle xadiis baa inoo iman doona insha allahu tacaala ay culimaduna raximahum ullahu tacaala ay bal rasuulkii ilaahay arrintan ugu dul aqriyey uba ee ilaahayba amray ay waxay kaba dhigeen dee xikmooyinka kuba sugan tan mid kaba mida waana arki doonaa xadiiska marka gaadhnaa wixii kale kuba tacalluqsan xadaثna adaab bnu khalidi qala xadaثna hamaamu qala xadaثna qataadaة can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala liubayin bal kollay dadku cid cusubi ma jirto kuma joog joogsanaye laakiin xalitaan siiyo sheegaya hadaab ibnu khaalid waa nin caabid ahaa siqo ahaa oo dee sheekha muslima siduu bukhaariba ugu sheekh yahay laakiin hadaabna waa la yidhaahaa hudbana waa la yidhaha labadaba waa u yimaadaa oo kutubta taraajimta waxaaba dhici karta dee hudbadu inay horeyso hudbana marka culimmadu waxay dhaha midna waa magaciisii midna waa laqabkiisii keebaa magaca keebaa se laqaba barhkood baa kaba dhigay hadaabku inuu magaca yahay hudbaduna laqabka ay tahay kuwa hudbaday magaca kaba dhigeen hadaabkuna inuu laqab yahay muslimna sida aan aragnay xalayna waa inooguba sugnaa horena waan usoo aragnay isagu marka uu wax kaba warinayo hadaab buu isagu idhaah bukhaari taa waa kaba duwanyo isaguna axaadiid kala duwan isagoo kaba wariya waxa isaga uu yidhaha hud buu kaba cabira waana ninkaa keliya uno midna uu ismigii yahay midna laqabkii yahay waana nin siqa ah walow dee ay yidhahaan culimada waxa nasaa-i baa talyiinkiisa laga soo naqliye laakiin waa wuxuu la keli noqdaa la yidhaha nasaa-iyoon dee cidi kuba raacina waa nin siqa ahin caabidna ahaa marka wuxuu yihi anas ibnu malik ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi liubayin ubay bnu kacab wuxuu ku yidhi in allaha ilaahay amaranii wuxuu amray an aqra'a calayka an aqra'a inaan aqriyo waa qur'aan wax ka mida weeye calayka korkaaga taas buu i amray qaala markaa suuradduna waa inoo dambaysaa suurad gaaraaba la amray qaala markaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya ubay bnu kacab allahu ilaahay samaanii laka kollay istifaamtii baa xadfanuno allahu allahu samaani ma ilaahay baa magacaabay oo i magacaabay laka adiga i kaa magacaabay oo dee ma waxaa lagugu yidhi oo ilaahay ku amray un axad ummadda ka mida inaad ku dul aqrido mise aniga gaar ahaan rabbiba i magacaabay uu yidhi ubayi ku dul aqri qur'aanka qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allahu ilaahay samaaka lii samaaka waa ku magacaabay li aniga ii kaa magacaabayba ubayi ku aqri buu yidhi qaala anas baa wuxuu yidhi fajacala wuxuu gudagalay ubayun ubay bnu kacab yabkii inuu oodayo farxaddee arrintan ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulkiisii amray wali isagii u magacaabay waa dee nicmo aad iyo aad u weyn oo rabbi ugu nicmeeyey waana bishaaro weyn oo arrinkan loogu bishaareeyey farxadtaa uu kuba farxayo iyo isagoo gees kale kaba baqanayo inuu ku gaboodfalo u gudan kari waayo shukriga nicmadaas ayuu adigu ooyey xadiidka weli riwaayaadkiisa inoo socon waana kuwan xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشاar qاal waxay yidhaaheen labada mحamed xadaثna mحamed بن جaعفr qاl xadaثna شhuعbaة qاal شhuعبة wuxuu yihi samictu qتاadة يxadiث عan أنس qاl أنhu qاal waxaan maqlay qتاadة oo أنس kaba waramayo oo markaa أنس ba wuxuu yihi qاl رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم rasuulkii ilaahay baa yidhi liubayi ibni kacbin ubay ibni kacab ku yidhi in allaha ilaahay amaranii wuxuu amray an aqra'a calayka inaan kugu dul aqriyo lam yakun aladiina kafaruu suuraddaas inuu aan kugu dul aqriyo ayaa ilaahay amray qaala ubayi baa wuxuu yidhi wasamaanii aw samaanii miyuu magacaabay oo ilaahay laka adiga miyuu ikaa magacaabo ubayi buu yidhi mise dee axad ummadda ka mida ku dul aqriya asxaabtu adaa saa ii dooranaya weeye qaala wuxuu uhi nacam haay oo uu ku magacaabay oo ii kaa magacaabay anas baa qaala wuxuu ihi anas fabakaa wuu u ooyay oo waxa ooyey ubay ibnu kacab oo dee wuxuu ooyay wataan soo sheegnay xadaثna yaxya bnu xabiibin alxaarisiyu qaala xadaثna khaalidun yacni bn alxaarisi قال xdثna شhuعبة عن qتاadة qال أنه qاal سمعت أنسا يquل أنس baan mqlay xaaluu ku qowlayo qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulkii ilaahay baa yihi لأbyin waa bmثli xadiidkii makaan ka soo baxnay mid laba mid ah oo la lfdi oo la macnaa taas bu xadiidka iyo intii uu halkan sheeku kaba soo nqlinaya duruqdiisu way noo dhamaadeen saddex sanadna way isdaba galeen oo dee hadaabkaa uu sheekhiisu yahay muslim iyo kan labada muxamed ina musanayo ina bashaar uu ka warinayo iyo kan dambe ee yaxya ibnu xabiib alxaarisi kaba warinayo waxaanu imaam nawowi leeyahy raximah llahu tacaala asaaniida saddex ee isku xigtaa dhammaanba raggan warinaya waa reer wada basro hadaab ama sheekhada muslimka bilow ilaa saxaabiga laga gaadhayo anas ibnu malik saddexda sanadoo iskuba xigaaba waa reer basro markaasuu leeyahy waa umuuraha dee xagga marka laega asaaniidda la jeclaysa ama la dee oo musadrafaadku kaba midiyo sababtu inay saddex isnaad isku xiga oo maanta ku tasalsulay dad isku wadan ah iyadoo qasad iyo waxaan loo qastay jirin say musalsalaadka kolkol isagaba qasto aanu jirin waa arrin musadrafaad edo kale waxyaala kala duwana kitaabka way dhacayntaa in ka badanna kolkol dad isku magaaloa ama afar sanadoo isku xigo isku magaalo uun ihi waabay dhacdaabo la arkaa dee waxna inaan dhaqso u aragno shucba adigu raggan ka yar duwan oo dee reer waasid ahaay laakiin dee basrana waa degayo waa joogayo sanba waasidna ehelkii waya basrana isagana loogu tirinaya bal arrinkaasi horta waa mid waxaan ku yar jiraa u fawaaidii isnaada khaasatan imaam nawowi hadalkiisiina arrin labaadna wuxuu sheego sanadka saddexaad buu leeyahay faa'iide aan kuwa kale inoogu sugnayn oo fiican baa inoogu sugan asaaniidu waayo xadiidka san aragna anas baa saxaabigu yahay anasna qataadaa saddexda dariiqba kaba warinaya ee waa inta ka dambaysa uun baabadee isbedbedelkaasi kuba imanaya haddaba dariiqa saddexaadna faa'iidada fiicane kuba sugan buu leeyahay qataada ka saddexaad wuxuu caddeeyey inuu anas kaba maqlo waa kan yidhi an qataata qaala samictu anasan yaquulu labada hore kuma sugnuu leeyahy muxuu taa u sheegayaa qataadu leeyahy waa nin tadlis lagu yaqaano ama mudallis oo kolkol dee rida ama aan sheegin ciddii wax kaba maqlay ee dariiqan ixtimaalku ku sugan yahna kuba soo naqliya caniyo wixii la mid ah oo dee waa mudaliskana haddii aanu dee tadliis lagu yaqaano nu samaa caddayn waa wax riwaayadiisa laga joogsado marka maxay inoo caddeeyay dariiqan dambe wixii laga baqanayay tadliiskii imaka qataado ahaa ayaa meesha ka baxo waa kan sama caddeeyey laakiin kolley arrintan ku yar kordhinaynaa waxa weeye in dariiqa labaadba samictu qataadata yuxadisu can anasin baa kuba sugan oo walow aanu nawowitaa ishaarin iyadaba daahir ah yaana sariix ku ahaana sida wax samaac jiro arrin kalena way jirtaayo dariiqaa labaad ama labaad ee yuxadis ay kuba sugnayd shucbaa ka warinaya iyo ka dambeba shucbana nin jaanibkaa aada iyo aada ugu adodag buu ahaa culimada marka laga aqwaasha laga soo naqliye xagga dadka in laga dheereeyo lagama eriyo tadliiskana raggii ugu aqwaal adkaabuu ahaayo oo isagay kasoo naqliyaan inuu yidhaah anoo zinaystaa iiga fiican oon kaba jeclahay anigoo tadliis laba imaada arrin baan u leeyahay kollay faa'iido guud ah oo dee imaka halkan aandi ku baraarujinayo ah sheekhyadiisii tadliiska lagu yaqaanay xadiis ay tadliisiyeen kamuu aqbali jirinba kama xambaari jirin marka waxay iyaga samaacoodunbuu ka naqli jiray saa daraaddeed markuu acmash oo kale wax ka warinayo hadduu can xataa ay tahay arrinku ama qataado ka warinaya yaan samaacba la caddayn ama abu isxaaq asabiiciya uu ka warinaya yaan samaacba la caddayne culimadu waxay leeyihin waxay ku xambaaran tahay samaac waayo sheekhadiisa kama aqbalo kama naqliyo waxaan samaac ahaynba oo xataa haddii aanay tadi jirin kol hadduu shucba sanadkii inoogu sugan yahay arrinku waa samaacun buu dejisan yahay sababtoo sheekhadiisa ayaanu kama maqlinayo siday kasoo naqlinayaan nimankaa tadriiskoodii aana idinkaga filan oo dee wixii uu isagu kaba maqlay ee samaacooda ay samaac caddeeyeen unbuu kaba naqliyaa xataa riwaayada yaana inooga sugnaan kole yaxya alqadaan iyana taas waa laguma sheegaan taasi waa umuura halka inooguma sugan xagga kale fawaaidda xadiiska ee waa tarjamada tii uuba dhigtay oo ah waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu ku dul aqriyay suuradan lam yakun iladiina kafaruu ubay ibnu kacab weliba amar ilaahay amray oo uu magacaabo taasi horta manqabo iyo fadiilo aada iyo aada u weyn baa ugu sugan oo cid la wadaagsatayba taa aanay jirin saxaabigan jaliilkaa ubay ibnu kacab taasi waaba inooguba sugan tahay oo waa fadiilo iyo manzilo weyn oo isagu uu leeyahay waxaana oo dee xagka caddayntan magaciisan ilaahay magacaabay ku dul aqriba yidhi in laakiin xikmadda taa ku sugani maxay tahay waa tan tarjamada kollayna uu dhigtay waa culimada qaarkood say yidhaahaanoo waxay leeyihinba qiraadan ubaye uu kuba dul aqriya rasuulkii ilaahay dee arrinkaas iyo fadiila isaga uguba sugnaatee innagana wax kala inooguba sugan oo ah ummaddu inay tan dee rasuulkii ilaahay kagaba daydaan oo dadkii iyagu qur-aanka dee iyagu ehelkooda ahaayee sugee aada u dabdiyey in lagu dul aqriyo ruuxii ay ka dhegaystaan oo waxa weeye taasi waa jidayn ummaddiisa u jidaynayo dadka ahl alitqaan walfadl adaab alqiraa'ana barashadeed baa kuba suganoo ruuxna inaanu taa ka kibrino xataa hadduu ka mansilo sarreeyo kan qur-aanka aada u yaqaana inuu ku dul aqriyo kaba qaato bal taasi waa xikmo ay yidhaaheen laakiin arrin baa yar jirta oo bukhaari duruqda xadiidka uu wariyo khaasatan bukhaari uu soo yar celceliyaa marka hore kitaabu tafsiir buu dhowr goor ku soo celiyaa lam yakun iladiina kafaruu markuu soo gaadho inta ka horeysana kitaabulmanaaqib marka uu joogo manqabada ubay ibnu kacab buu xadiidka waa meelaha ugu horeeya fadaa'il qur'aanna bal arrinkan isagoo tarjamo kale u dhigtu soo celceliyaa san dee caadadiisii celcelinta badnayd markaa meelo meelaha kaba mida khaasatan meelaha tafsiir dhacay ayaa waxaa kuma sugnaa lafdigan ah in allaha amaranii an uqri'aka alqur'aana aqra'aba halkan inoo taale an uqri'aka macnaa inaan ku aqrisiiyo macnaa aan ku baro oo taasi waa rasuulka ilaahay isagaa dee waxa weeyaan waxyigu u yimi ubayiyo kayrkiiba isagay ka qaateen dee ahl alitqaan ama dadkii qur-aanka sugayna isagaa ra'sigoodaba ahaa oo aan jaanibkaa odhan karno xikmo kalaa kuba suganoo ubayino waaba aqra'u lumma oo dee aqra'ukum ubayi baa xadiis kuba yimi bukhaari bay kuba sugan tahay inuu cumar lahaa dee wa aqra'una ubayun inuu lahaa dee lafdigaa xadiiskuna marfuucina wa aqra'ukum ubayi waa kaa kuba yimi isagii waa dadkaa markii dambena dadkii qur-aanka nashriyey u fadhiistay laga naqliyey lagu dul aqriyey dadka masalan ay kaba qaateen dadkii ugu badnaa kaba mid ahaayo rasuulka ilaahoo baraya dee qur-aanka qira'adiisii ama dee sidii ugu dhawaaqaya rasuulka ilaahiyo sidii u gudanaya tan suuradan kooban ee iyadna macaanida kala duwan kaba kulasoono bal markaa waxaan leenahay arrintan culimmadu ay sheegeen ee ah in dee ruuxii mutqinka ahaa lagu dul aqriyo waayo waa nooc cardigii qiraa'ada qiraa'adaadii baad u bandhigaysaa ruuxii oo kuu saxayo oo kuu dabdin aad ku dul aqriyaysaa saa kagaba qaadanaysa iyo tii kaloo ah baritaankii la barayo dadka loo laqinayo bal taas oo kale sa lafdigaa kale markaan eegno bukhaari kitaabkiisa kuma sugan ama saxiixiisa kuma sugan xadiidkan duruqdiisa qaarkood kuma yimi labadii arrimoodba xikmadda waan kaba dhigaynaa o dee labadii arrimoodna isma diidayaan isma khilaafayaan oo waxa weeyaan jidayntii dadka jaa loo jidaynaya ahl adqaan in lagu dul orqeeno way kuma sugan tahay rasuulka ilaah isagii baraya iyadana bal qur'aankii iyo si loo dhawaaqayo iyo makhaarijtii iyo taasoo isagii ka baranayo carabkiisii kaba qaadanayo sa dee mararka kaleba ugaba qaadanayana iyadana way noogu sugantaho bal lafdigaa bukhaari ayaa bal matalan taasba ahaa oo xagga suuradan dee doorashaduna kolle dii ilaahay magacaabay inagu sababtaasaa loo doortay kolley malaa yar adagtay inaan nidhaa laakiin dee culimadu waxyaalahay suuradan ay kuma sheegaan ee lagu khaas yeelay waa suurad kooban laakiin umuuro badan oo kala duwan oo usuushii diinta iyo furuucdeedii iyo ikhlaaskii iyo tadhiir alquluub iyo aakhire iyo umuuro kuba tacalluqsan iyo suuradoo kooban bay waxyaalo badan bay kulansato waaba tan dee waktiguna wakti kooban baaba dhici karta ay ahayd waktigaa rasuulka ilaahi kuba dul aqriyay calaa kulli xaal xadiidka bal umuuraha inooguma sugan kuwaas baaba kaba mid ah baabu fadli istimaaci lqur'aani qur'aanka dhegaysigiisa fadligiisa uu leeyahay baabkii weeye iyo wa dalabi lqiraa'ati min xaafidin qiraa'adii oo laga dalbo ruuxu qur'aanka xifdisan oo dee qiraa'adiisana kuba fiican lilistimaaci dhegaysi daraaddeed si ruuxan dee qiraa'ada kaba dalbaya uu u dhegaysto u tadaburo ugu fiirfiirsado bal markaa taas iyo walbukaay oohintii la ooyayey cinda alqiraa'ati watadaburi qiraa'ada qur'aanka la aqriayo iyo dee markaa loo fiirsanayo wacdigiisiiyo waciidkiisiyo umuuraha uu kulansaday oo taa ruuxii dee intuu qur'aankii taa ku ta'asuro uu ooyayababa weeyaan oo dee waxaaba soo aroortay qur'aankii dee kuba aqriya xusni iyo khushuuco ooyo haddaydan ooyina bal dee iska doondoona ujeeddada waa ruuxi oo dee cadamadii qur'aanki iyo jalaaladii iyo waxaan uu kulansaday wacdigaa cadiya soo xaadirsado taasi ay ka keento oohin xadiisu waa xadiisi adigu markaa dee jiro walow sanadkiisa dacfi kuba sugan yahay waxadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu kuraymin jamiica can xafsin labadan sheekh ee muslime weliba raggii kitaabkan aad iyo aad u badnaayo muslim axaadiisooda badsaday ahaa abubakarna waa ninkii ugu badnaayo kun iyo shan boqol iyo ziyaado meelood ba kitaabka kagaba sugan yahay iyo abu kurayb de maxamed ibnu calaana wuxuu abubakar kagaba duwan yahay lixdan umuhaadka leh waa sheekhi ay kuba kulmeen oo sagaaluu kaba midiyo lixdoodaba sheekh buu yahay abubakar isaga mid baa kaba maqan raggaasoo walow intooda badan wax ka wariya lakiin ibnu maaja horta kama warine jamiican haddaba labadoodu iyagoo wada dhambaya canma can xafsin xafs ibnu khiyaad kaba wariyeen qaala abu bakrin markaas siiqay ku yar kala dunaayeen oo abubakar baa caddeeyey cibaaradan xadahanaa xafs bnu khiyaasin can ilacmashi can ibraahima can cabidata can cabdillaahi waxay taalla aniga nusqadayda taalla can cubaydata lama garan karo barhkiina inuu taalle laakiin khada weeyaano waa can cabidata weeye cubayda maaha oo hadday cidi idin taallo idinka idin taalla waayo wasta ii taalle cubaydata ay qoran tahay maaha dee sawaab waa khada cabidata ayuu ismigu yahay waxaana ay tahay acmash iyo ibrahim unakhaci iyo cabidatu salmani oo taabici isagu weyn oo mukhadram ah caalimna ahaa waxa weeyaan cabidatu salmani saddexooduba taabiciintii bay kaga mid yihin ha kala waaweynaadeen acmash iyo ibrahimnaha iskuba dhawaadeen be waa cabidatu salmani can cabdillahi cabdillahiguna waa cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu yihi cabdullahi bni mascuud qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi iqra calaya alqur'aana cabdillahi bni mascuud buu yihi qur'aanka igu dul aqri macnaha waa qur'aankii oo dhan maahay de waa in qur'aanka ka mid ah aduwaa de adigu waa qur'aankii un isagu umuu xadidin suuradda u aqriayo laakiin bal qur'aan aqri oo igu dul aqri aan ku dhegayste buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow aqra'u hamsadiisi faamku way qadarantahay a aqra'u miyaan aqriyayaa calayka korkaaga miyaan qur'aanka ku dul aqriyayaa walxaal calayka korkaaga un unzila iyadoo adiga laguu soo dejiyey dee adigaa ku xaq leh inaan kaa dhegaysanood aqrido ma adigoo qur-aanka laguu soo dejiyoon adiga kaa qaadanoon kaaba baranay ayaan anugu kugu dul aqriyayaa taas buu yidhi qaala wuxuu uhi inii ashtahi anigu waxaan jeclahay doonayaa inii uxibu se laftiba dhacday an asmacahu min gayri qur-aankay inaan kaba maqla ayaan jeclahoon doonayaa ee kollayna cabdullahi ibn mascuud waa dadkii rasuulka ilaahay afkiisa ka qaatay qur-aanka intiisa badan saxaabada xufaadoodiina ahaa si fiicanna u sugayba bal dee aqoontii uu lahaa waaba kaa lahaa xadiidka saxiixa dee isagoo suurado badan inuu rasuulka ilahi afkiisa ka qaatay sheegay haddaan ogahay ruux dee waxa weeyaan qur-aanka igaba aqoon badan way oo safar aan ku gaari karo waan u rixlayn lahaa waan u socon lahaaba rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidka sanadkiisu saxiixiyo kolley axmed iyo keyrkiiba ay soo wariyeen ayaa muxuu yidhiba man axaba an yaqra'a alqur'aana gadan kamaa nuzil kamaa unzil falyaqra' calaa qira'ati ibni umi cabdin ibnu mascuud baa ibnu umi cabdi la odhanayey markaa ninka isagu jecel qur-aanka inuu aqriyo isagoo cusub oo sii loo soo dejiyey sii loo soo dejiyey u aqriyo ibnu umi cabdi qira'adiisa ha ku aqriyo waa taas xadiidkaa duruqdiisa qaarkood isna axmedun kuba sugan ba isaga iyo abubakar iyo cumar oo malaa waaba soo siyaaranayo isagoo malaa salaad galay ayay u yimaadeen waa suurtagal inaanu markaa dareensanayn suuratunisaa ayuu bilowduu dhameeyeyba taas rasuulka ilaahayna waa dhegaysanayo markaas baa wuxuu yidhiba man axaba an yaqra'a alqur'aana gadan kamaa unzil falyaqra' calaa qira'ati ibni umi cabd riwaayadaas baa waxaa kuba timi markaasuu su-aal iyo baryo bilaabay rasuulka ilaahay baa markaasa muxuu yidhi isagu ma maqlaynba kollay dee abubakar iyo cumar way la socdeen sal tucda sal tucda wey ilaahay weydiiso waxbuu ku siinayaayo ducaydiisii ayaaba maxaa kaba mid ahaa allahuma inii as'aluka iimaana laa yanfad ونعيما لا يرتد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الخلد وحديث كسtaa kuba yimi uu ku ducaysanayo markaasaa ay soo kala baratay mase ay ugu bishaareeyeen oo abubakar baa uga soo horeeya cumar xaggii bishaareynta arrinkan ay ugu bishaareeyeen bal haddaba waxaa nin dee qur'aanka saas hadday tahay u dabdiyey oo kaa rasuulka ilaahay baa yidhi waa si loo soo dejiyey qur'aanka ayuu aqriyayay qira'adiisu tahay iqra calaya marka inii ashtahi an asmachu min gayri faqara'tu nisaa suuratu nisa ayaan aqriyey xataa idaa balagtu waana bilowgeeda ayuu ka qaaday xataa idaa balagtu markaan soo gaadhay fakayfa idaa ji'naa min kuli ummati bishahiidi waji'naa bika calaa haulaai shahiida aayaddaa markaan soo gaadhay oo dee waa aayaddii koob iyo afartanaad suuradda ayaan rafactu raasi madaxaygii baan sarow qaaday aw gamazani rajulun ama nin baaba itaabtay igujiyey adigu saas u yartaabtay waa jasibliyad ilaa jambii dhinacayga kuba sugnaayo oo dee farafactu ra'si isagu waa foororayba qur-aankun buu aqriyayey rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa dhegaysanayey markaasi halkaa markuu soo gaadhay oo dee dhici karta tambiihan iyo baraarujintanna ay jirto ayuun baan madaxii sarow qaaday rasuulka ilahayna mimbar baabu kuma fadhiyaye fara'aytu waxaan arkay dumuucahu ilmadiisii rasuulka ilaah tasiiru dareeraysa taas baan arkay dee say noo soo socotona halkaa ku daa waaba yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama xadiidka duruqdiisa qaarkood kuba timi xasbuk adugu rasuulka ilaahoo ilmaynaya ayuu arkay ayadan fa kayfa macnaa seebaa xaaladoodu noqon say samayn doonaan waa kuwii dee beeniyey ama dariiqiisii gees maray ama guud ahaanba dadki xaalkooda iyo arrinkoodu seebuu noqonaya fakayfa yakunuuna idaa ji'naa ma yasnacuuna waa qiyaamade idaa ji'na marka aan la nimaadno min kulli ummatin ummad kastaba xaggeeda bishahiidin ku shahiida markhaatiya oo camalkoodii waxay la yimaadeen ku markhaati furayo waa nebigoodii markaan laba nimaadno waji'na aan la nimaadno bika adiga nebi muxamedow shahiidan xaala tahay markhaati calaa haaulaai kuwa oo dee camalkoodii baad markhaati kaba noqon waxaaba dhici kartana camalku dee ama in badan oo kamidii inaan u toosnaan oo taas iyaga canadkooda iyo mashaqo iyo cadaab uu kaba dhasho rasuulkii ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu aleyh ilahay baaba yihi casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim oo markaa ra'fadii dee waa umuurahaas shahaadadani waxyaalahay soo saariba dadka qaar bay dhibi markaas ama dee aan toosnayn bay ugaba iman marka waa naxdintii uu dadka u naxayee naxariis iyo taas baaba dee oohintan keentayba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markuu aayaddan soo gaadhay wooye xadaanaa hanaad bnu sariyi waminjaabu bnu lxaarisi tamiimiyi waa laba noosiqoo labadoodna isku dabaqaa waa nimankii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwii ugu waaweynaa waayo iyagu taabiciin maha atbaacu taabiciintiina maya waa raggii laakiin la kulmay hanaadkuna waa nin dee zaahidna ahaa kitaab balbal imaka madbuuco ina soo gaadhay oo zuhdiga ah iyaguu leeyahay siqana ahaa jamiican xarayin iyago oo dhan labadoodu can caliy bni musirin can ilacmashi bi hada lisnaadi isnaadkuna eeg acmash intii ka dambeysay can ibrahima can cabidata can cabdillaahi wazaada hanaadun markaa labadan sheekhe muslim baa wax isla dheeraa wazaada wuu ziyaadiyey hanaadun fii riwaayati riwaayadiisa uu cali ka wariyey ibnu musir walow ay isku sheekh yihiin fii riwaayati qaala lii rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi walxaal huwa cala lmimbari isagoo mimbarkii ku fadhiyo korkiisa kuba sugan iqra calaya oo markaa mimbar buu ku fadhiyey waa intii aan sheegayno igu dul aqri buu yidhi macnaa waa maxalkii markaa rasuulka ilaahay joogay ama halku fadhiyey وxdثnا abubكر بن أbي شhybة وأbو كرayb qال xdثnا أbو أsاmة qال xdثnيi مسcr وqال أbو كرayb عن مسcr عن cمر بن mرة عن إبراهيم qال qال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد اللh بن مسعوudi xadiiku waa isagi un isagu baanan duruqdiisa hayna de kolay ladaafta isnaadkana waan isku yar baraarujinayna wixii aan uga yar baahano waxaana weeyaan un imaka halkan abu usama ayaa isagu xadiidka miscar ibnu kidaab ninkii caalimka ee siqada mutqinkaa ayuu kaba warinaya caabidkana ahaa laakiin maxaa jirta un waa cibaaradii abu usama xadiidkan markuu sheekhiisii ka noqlinayay miscar ayaa labada nine iyaguna ruwaadda kaba mida culimadii waaweyneydna kaba mida ee muslim u sheekhi ay in yar ku kala duwan yihin isku khilaafsan yihin isaga riwaayadayn abu kurayb waxaa ku sugnayd can miscarin riwaayada ibnu abi shaybana maxaa kuba sugnaa inuu abu usama yidhi xadaanii miscarun midna can miscarin buu yidhi waa intan weeye matiga xadiidkiiyo kuma kala dunaa labadood markaasaa maxaa dhacay abu qurayb nase can camr bni murata can ibrahima halkan baa laakiin wax yari jiraano markii dhaweyd waxaan soo aragnay ibrahim can cabidata can cabdillaahi sanadka mutasilka ayuu ahaa ibrahim waa imaamkii ibrahim unakaci cabidatu salmanina dee waaba sheekiisii uu laba kulmay isaguna ibnu mascuud asxaabtiisii sidoo asxaabtii caliba u ahaa ayuu ahaa waa sanadka mutasilka imika halkan laakiin maxaa inooguma sugan ibrahim unakaci ba muxuu yihi qaala nabiyu salى اllahu alay wasalam licabdillahi bni mascuud muu sheegin xataa dee isagu saxaabada wuxuu ka arkayba wax yar bay hayn ibrahim unakaci waa midhan muu sheegin xataa waasidadii rasuulka ilaahay baa ku yidhi saasoo marka halkan inqidaac baa jira ama irsaal baa jiraya laakiin maxaa dee taa inoo caddayn dariiqa dambe uu inoo sheegi doono iyo xadiidka isagoo mutasila lagu warin iyo kii hore ibrahimba oo sanadku waa inoo mutasila halkan inqidaac haba jiro waayo sanadku waa kala go-an yahay halkan ama irsaal baa jira rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh cabdillahi bni mascuud iqra calaya qaala markaa cabdullaahi baa wuxuu yihi aqra'u calayka wacalayka unzil qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inii uxibu waa ti ashtahi waa isla macne inii uxibu an asmacahu min gayri oo dee maqalka kayrka aad kaba maqlayso ruuxu markuu isagu aqriayo waxaaba wakti kaba qaadan ama isaga fikirkiisiiyo qaadan bas uu carabkiisa kelimaadkiiseedii ugu dhawaaqi laha iyo xuruuftii oo taasaa tadaburkii uu fiirfiirsan lahay oo macnihiisa fahmi laha iyo jaanibka waxaaba qeyb kaba mida ka jeedinaysa dee mashquulkan uu mashquul ku yahay qiraa'ada iyo dhawaaqa iyo si bal masalan kelimaadkii iyo xuruuftii aayaadkiiseedii uguba dhawaaqi laha laakiin ruuxu markuu cid kale kaba dhegaysanayo dee isagii wuxuu wakti iyo furso weyn u helaya inuu u fiirfiirsado oo macnihii qur-aanku si fiican uguba ta'asuro markaas rasuulkii ilaahay dee gees kalena dhegeysiga qur-aanka la dhegeysanaya si uu baabka uba dhigtay ama bal dadkii iyagu mutqiniinta lagaba dhegeysanaya lagaba qaadanaya way inooguba sugan tahay wuxuu uhi inii uxibu an asmacahu min gayri qaala faqara caleyh ibraahim baa odhanaya laakiin sanadku dee halkan haba kala go-naadee xadiidku waa inoo mutas sanadkiisu waa inoo xidhiidsan yahay faqara'a calayhi min awali suurati nisa waa taa aan lahayn suuradda uu soo bilaabay dhex kamuu qaadin suuratu nisa ayuu bilowgeedii ayuu kuma dul aqriyay ilaa qowlihi fakayfa ida ji'na min kuli ummatin bishahiidin waji'na bika calaa haulaai shahiida fabaka rasuulka ilaahay baa ooyay salawaat ullahi wasalaamu caleyh qaala miscarun waa sanad inoo xidhiidhinayo waayo miscar ninkii camr ibni mura kaba warinayay ayuu ahaa isaguna ibraahim imika sanad kale oo aan ibraahimba kuba sugnaynoo xadiiskiina uu inoogu xidhiidhuu sheegayaa miscar oo miscar baa wuxuu yihi faxadaanii macnun oo macnu bnu cabdiraxmaan ibn cabdillahi bni mascuud weeyaan waa cabdillahi bni mascuud ba waa wawabe can jacfar ibni camr bni xuraysin can abiihi oo camr bn xuraysan waa taa saxaabi yar weeyo asxaabta rasuulka ilaahay kamida jacfarna markaa waa taabici haddaba macni baa ii warramay oo isaguna dee reer aal ibn mas ama aal de ibn mascuud aalkiisii kaba mid ah can jacfar ibn camr bn xurays can abihi abi camr bn xurays can ibni mascuudin qaala qaala الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam shahiida عalayhim maa dumtu fiihim aw ma kuntu fii macna de waxaan shahiid noqonaya intaan dhexdoodii joogay waa si nebi ciiseba suuratu maayida akhirkeedii inooguba timi wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim laakiin markan kaba taga dee adaa ilaahu raqiibkii adaa xaaladooda la socda adaa ogo anigu dee kaba tegayo xaalkoodii iyo umuurahoodii walow dee acmaasha qaarkoodii loo bandhigayo sa salligan laguma salliyayo ayaa ay timi waxyaala intaa ka acabsanna barhkood ama riwaayadka qaarkood kuba yimeen laakiin taasi aan xagga dee sanad ahaan aanay nooguba sugnayn inoo sugnayn haddaba anigu waxaan ahaa shahiid korkooda acmaashoodi iyo waxaasba intii aan iyagu dhex joogay ama intii aan kuba dhex sugnaa maa kuntu fiihim iyo maa dumtu fiihim waa isla macnoon shaka miscarun miscar baa maa dumtu fiihim aw maa kuntu fiihim shakiyey xadiiskii waa adigu bal xadiiskan hore horta asaniidan khaasatan iyo dee kuwa ka dambeeya weliba inoo raaci doono walow xadiis kale yahay iyo ibn mascuud oo dad kale ku dul aqriyayo suuratu yuusuf ay noo soo socoto marka waa xadiis kale laakiin afar isnaadoo imika isku xiga iyaguna reer wada kuufo weeyaanoo waa umuuraha ama duruuftaas xagga asaniida ladaa'ifteeda kaba mida mustaxsanka way isku wada xigaan waddan keliya yihiinba barhkoodna dee taabiciin saddexayaba aba kuba kulmayo iyaduna taas kitaabkana hore waan uguma soo aragnay oo kolley waa waxyaalaha asaniidda inooguma sugan bal xadiidkan hore tawiyada inoo faa'iideynaya waa arrinkii tarjamada uba dhigtay oo ah dhegaysiga qur'aankii la dhegaysanaya istixbaabkeeda bal dalabka ruuxii xaafidka ahaa qaariga ahaa qira'adiisa sugayay lagaba dalbayo dee ruuxiina ay tahay inuu u fiirsado u tadabburo qur'aankii bal taas oohinta la ooyo qur'aanka markaa la aqriayo la maqlo dee ama tadabburkiisa umuuraha xadiidka way inoogu wada sugayahin waana tii tarjamadan kusoo aragnay xdثna cثمان بن أbي شhيبة qال xdثna جرير عن الأعمش عن إبراhيم عن علقمة عن عبداللahi bl جرير waa in عبدالحميد oo waa reer rayi ama الجرير بن عبدالحميد الرازي de waa نصبadu a isbedesho زأdo marka hore ismiga kumay sugnayna waxa قiyaaسlaan ama qiyaaskii kaba duwan marka isagu reer rayi buu ahaa magaalada dahran marka caasimada iran iyo aytay baa ra'yina waaxideeda ay tahay ama imika dee kolley way dhex gashay meeshii rayi waktigaa la odhan jiray lakiin markii dambe isaguna kuufa waa dego saasaan u leenahay ama kuufana waa yimiyo saasaan u leenahay sanadku waa wada reer kuufa lakiin maxaa jira un acmash iyo ibrahim iyo calqama saddexdooduba taabiciintii bay keenidiyeen saddex taabici way isku xigaan arrin kalena way jirtaayo sanadku markuu sidan yahay wuxuu kaba mid yahay asaniiddii culimadu ku sifeeyeen barhkoodna ay idlaaqeen sida ibnu maciin iyo inay asaxu lasaniid ay tahay oo dee waxaan markaa odhanaynaa inay aqwaal kalea jirto kuwo kalena saa kuba soo daray min asax ilasaniid waayo barhkood baa sanadkan uba horreysiiyo waxa weeyaan waa taas min asax ilasaniid sayudi alfiyadiisaba wabnu mihrana can ibrahima can markuu sheegay m ha mihraan ibnu mihraanna waa acmash isagaa sulayman ibnu mihran can ibrahima can calaqamati can ibni mascuud اlxasan oo ujeedadu markuu sanadku yahay acmash عن إبراhيم عن علقمة أعمش إبراhيم علقمة بن عبدالله بن مسعوud waa سند أسانيدii lagu sifeeyey min أصح الأسانيd oo de أحاadiثoodna ay noqonayso أحاadiثa kuwa uguba heer sareeya أحاadiثa ay noqonayso wuxuu yihi markaa عن عبداللahi qاaلa kuntu waxaan ahaa bxmsa magaaladan xmsa la yidhah de imakaba kolkol akhbaarta kuba jirta in badan dee suuriya kaba mid ah ee baldaadka dee dhibaatada sta ilahay dhibaatada ka dulya ka dul qaade haddaba ximsaan joogay kolley isagoo waktigii cumar bay ahayd oo ghaazina waa u tegey waayo halkaa waali kama noqon ciraaq ama kuufo waali waa ka noqday waktiyo khilaafadii cumar iyo laakiin halkaa waali kamuu noqonaya kolley isagoo ghaziya buu tegey faqaala lii bacdu lqowmi qowmka barhkood baa waxay ugu yidhaaheen iqra' calayna de waa ibnu mascuud nagu dul aqri bal qur'aan faqara'tu calayhim suurata yuusufa suuratu yuusuf baan ku dul aqriyay dadkii lahaa bal qur'aankii waa sidii rasuulka ilahay ba isaga ugaba dalbay qaala wuxuu yihi faqaala rajulu nin baa yidhi min alqowmi qowmkii kaba mid ah wallahi ma haakada unzilat wallahi baan ku dhaartee ma haakada waa saa ad u aqriyaysa unzilat laguma soo dejin suuradda sa ad u aqriyaysa arrinku ma aha saa ad u aqriyayso suuraddan laguma looma soo dejin ama laguma soo dejin qaala ibnu mascuud baa wuxuu yihi qultu waxaan yihi way xaka waa kelimo kolley dee taraxum ama tawajuc loola yimaado ay kolkol idhahan ruuxa halaag ku dhaca anuu mudan baaba la yidhaah walo dee tani waa wax dee qur-aankii baa u beeninaya ama waxyaalo ama ibnu mascuud buu san u aqriye haba beeniye ee dee kolley ay tahayba waa wax in kelimadan way xakada aan ahayn mid anuu mudan wuxuu mutayba ay tahay haddii baltaa la yidhaha way xaka wallahi baan ku dhaartay laqad qara'tuhaa waan aqriyey suuraddan lى rasuuli الlaahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahay baan ku dul aqriyay maaha anigu waxaan carabkii rasuulka kaba qaatay dee isagoo markii hore waxyigii haddana rasuulka ilaahay baa kaba dhegeysa oo ku dul aqriyey intii kalena waa ku celcelinayo de waa sugayo waa say uu rasuulka ilahay ugu dul aqriyay ayuu u hayaa markaasuu yihi faqaala lii ninkii ba wuxuu yihi wadnaa hadal kaba hubsan dee xaaladda waxaan keenayna waan arki doonaa markii hore waa beeninayo oo si laguma soo dejin bula isagoo dhaaranaya haddana oo kale waad wax fiican baad la time axsanta wanaag baad la timi wax fiican baad laba timi ibn mascuud baa wuxu uhi fa baynamaa waqti ana anigu ukelimuhu aan la hadlayo id wajadtu waxaan helay minhu riix alkhamr shawadi sakhraansanba waxaan kaba helay khamro urteed ayaan ka uriyey qaala wuxuu yihi ibn mascuud faqultu waxaa idhi atashrabu lkhamra ma khamraad cabaysaa watukadibu aanad beeninaysaa bilkitaabi adoo dee labada ficile xunxun baad isku daraysaa khamraad cabto ama kaas dee xaaraamta ahayd qur-aankiina waad beeninaysaa kolley beenintan de haddii uu beenin uu qastay ay tahay dee waaba ku ridoobi lahaa kolleyna waa suuradana waa kolley dee jahlina waa ugeynaya ama sakhraannimada baa ugeysay watukadibu bilkitaabi laa tabraxu meeshan kama dhaqaaqaysid xataa ajridaka ilaa aan ku uleeyo xaddii khamrada aan kugu oogo qaala ibnu mascuud wuxuu yihi fajaladtu lxadda xaddii ayaan adu waan garaacay oo waan oleeyey oo xaddii ayaan kuba oogay taas buuli bal iyada xadiidka istixbaab lqira'a min alqaari alxaafid iyadana way noogu sugantaho qoomka dee uu ibnu mascuud laba joogay waa kuwan weydiisay inuu qur'aan bal ay ka dhegaystaan oo ku dul aqriyo intaasi waa intii baabku inooguma sugnayd arrintan ibnu mascuud kaba dhacdo ninkii inuu waxa weeyaan xaddii ku ogeyna waa tan aan leenahay markaa ximse uu joogay waali muu ahayn isagoo gaaziya ayuu tegey ciraaqiyo waali ha kaba ahaado marka wuxuu halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala uu leeyahay in waxaaba suurtagalay inuu wilaayata iqaamati alxuduud lahaa oo imaamkii naa'ib kaba ahaa si guud ama fi iqaamati alxuduud ama naaxiyadaas oo kale oo adigu baltafuud meeshii jiray wuxuu taa u leeyahay xuduuddan oogitaankeedu wax afraadu ay ku kacayso ma aha waa camal suldaaniya weeye oo dee suldaankii ama ninkii madaxda ahaa ama ciddii uu halkan u xil saaray taas baa iyagu la imanayo xuduuddii oogaye dadku uun iyagu xaggooda gacanta intay umuurihiis kuma qaataan xuduuddii ma oogayaan oo camalku waa camal suldaaniya waaye xuduuddu tan buu markaa u leeyay laakiin bal dee waana tan aan leenahay meeshaase inuu tafwiid jiray waa suurtagal xadiidkan qaarkood riwaayadkiisa qaarkood acmash laakiin dee inoomay dhaceen ayaa waxaa la socotay wa kanuu umaraa aynamaa kanuu saxaabadu de waa waxa la odhan karay iyagay u gaar ahaydba acmash bay hadalkiisii tahay kolley ismaaciil iyo amaabuna waxay ahaayeen umar ayay ahaayeen meel ay kasoo joogaan oo de waxaaba laga yaabaa tafwiid guud inay siteen manziladan ay lahaayeen iyo miisadan ay lahaayeen daraaddeed oy umuurahan kuma oogi karaan oo adigu bal taas oo kale ee inay dee u kor yeeleen ciddii arrintan fulinaysa markaa waaliga ka ahaydna waaba ixtimaal arrin kalena way jirtaay oo ah iyadana halkan kuma sugan ruuxan urtii khabrada ayuu kaba helay inuu xadayna way inooguma sugan tahay shahaado iyo iqraar iyo meeshii may dhicin oo halkan kumaba sugna waxaana halkaa taana uu isagu leeyahay raximah اllahu tacaala waxaa suurtagaloo lagu xambaaraya ninkani inuu qirtay khibrada cabitaankeedii inoo dee wax cudurdaara lahayn oo ujeedada waxay leeyihin qolooyinka culimada kamida ama in badan oo kamida sida shaaficiyadiyaba ele ur ruuxa laga uriyey looma xadayo waxa suurtagalaba isagoo dee ishtibaah meeshii inuu yimi baba suurtagala nisyaan inuu jiray ikrah inuu jiray oo dee arrinkan markaa taasun ur laga uriyey uun iyada looma xadayo lakiin dee ibnu mascuud waxaan leenahay taas sax shaaficiyada iyo qolooyin kaleba qowlkooda haba noqoto ee qolooyin lasta maalikiyada iyo umuurahani waa qariino laguma xadayo khaasatan ciddii waxaan laguma yaqaanay haba jireene laakiin ibnu mascuud oo kale isaga dee waa tan uu kuba dhaqaaqayo oo waxaan la taytay madhabtii kuma fasirayno isagaa wuxuu qabayba dee raa'ixadan in laguma xadayo bal riwaayaadka qaarkood baa kuba yimi caley inuu kuba inkiray inuu taa wax kuba xado taas kuba inkiray xataa cusmaan ibnu cafaanna dee waxa weeyaan san oo kale ruux la yidhi wuxuu mategayey khamru matagay oo kale de waaba kuba xaday isagoo le dee khamrada ilaa muu matagin ilaa uu cabo cabiddaa kama horeyso iyadoon wax kala jirin oo adugu bal waxaan leenahay dee arrinku masaladan waa masale khilaaf iyo khilaafkeedu noo shahiir yahay raayixada oo kale sa dee matalan haweeneydi haddii uurun lagu arko markhaati aan loo hayn nina aan lagu aqoon ictiraafna aanay jirin xabligani miyuu noqonaya wax lagu rajmiyo oo kale xabligaa keliya uurkaa lagu arkay oo kale de waa saa cumar bn khadaab iyo hadalkiisa way kuma sugnayd barhkoodna way leeyihin ictiraafkii bay udhigmaysaa bay leeyihin kol haddaanu zawji lahayn oo shubhana aanay sheegan waxay sheegatayna aanay jirin oo taas oo kale waa lagu xadaya qoloyin culimada kamidna waxay leeyihin maya taasi qiraar ama dee shuhuudun baa lagu xadi karaa wax kalaaba iman karo iyadoo hurudood dee looba tegaya waxyaalo kalaa ixtimaalaha dhici kara bal markaa waxaan leenahay sheekhu sidan usoo dhigtay khilaafkeeda waa khilaaf adigu macruufa oo shahiir oo dee madhabtaba kaba horeeyey taas bay noqonaysaa xagga marka la eega arrintan waa adigu bal umuurahan sheekhu taabtin baan uga jeeda xagga beeninta kitaabkuna e waa inkaare lakin waxaa la arkaa waa ninkan dee waa kan marna axsanta le marna sidan laho dee isbab kala garanayo sukrigan iyo waxaasa waxaan ku xambaaraye haddii ay beenin xaraf qur'aan oo lagu ijmaacsan yahay culimadu dee inuu qur'aan iyo lagu ijmaacsan yahay ruuxu uu beeniyo isagoo cabdi ay dee beenin ay tahay taas dee inuu ridoobayo ridanimo loo dilayo kolley way kuba ijmacsan yahin ummadu ama culimadu وxadثna isحاq بن ibrahim وعaliي بن khshrm qal aخbarana ciise بن yunus x وxadثna abubakr بn abi shaybata o abu quraybi qaala waxay yidhaaheen labadan dambena xadaثna abu muعaawiyata jamiiعa haddaba waa jamiiعa xaalayin waa jamiicana waa abu muعaawiya ciise بn yunus oo marka hore eeg laba sheekoo mslim baa jiray isحaaq بn ibrahim iyo cali بn khshrm ciise بn yunus bay kaba wariyeen haddana laba sheekoo kale ku noqday oo abubakr بn abi shayba iyo abu qurayb waxay ka wariyeen abu mucaawiya abu mucaawiya ciise bnu yunus waa labadaas buu jamiican leeyahay labadaas oo wada jira ama xalayin iyagoo dhan baa maxay ka wariyeen xadiidkii can ilacmashi bihada lisnaadi isnaadkuna waa kan imakaan kaba soo baxnay nooguma sugnaan soo aragnay walaysa fi xadiidi abi mucaawiyata ka yunus way kuba sugan tahay ama ciise ay kuba sugan tahay ibn yunus laakiin abu mucaawiya riwaayadiisa kumay sugnayn faqaala li axsanta intaas wuxuu igu yidhi axsanta taasi kumay sugnayn bab fdl qراءaة الqرآaن في الصلاaةi وتacalumi adakan bab fadl qراءaة الqرآaن bal qur'aanka aqrintiisa la aqriyo fi الصaلاaةi salaada dhexdeeda laguba aqriyo iyo وatacalumihi barashadii qur'aanka la baranayay iyadna fadliga ay leedahay ayuu baabkiisi yahay xadثna abubكر بن abi shaybta وabu سacيidi الأshج cabdاللh بن سacيid qaala waxay dhahan labadoodani xadaثna wakiic can اlأcmashi can abi صaalixi can abi hurayrata abu صaalixna waa taabiciga macruufka dakwan waa reer madiine isagu si abu hurayraba reer madiine u yahay acmashna waa taabiciga qaala wuxu uhi abu hurayra qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum axadkiin idaa rajaca oo ma jecel yahay axadka idinka idinka mid idaa rajaca markuu laabmay ilaa ahli ehelkiisa dib ugu noqdo an yajida inuu helo fiihi ay fii ahlihi oo waa halka ay deganaayeen dee gurigiisii weeye iyo maxiladoodii uu kaba helo halaata khalifaatin waa saddex halaad oo riman oo cidoomin waaweyn oo simaanin shilshilis oo rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi ma jeceshina axadka idinka idinka midii ma jecel yahay halkaanaan wada joognaa markuu gurigiisii ku noqdo uun waa inuu helo hadda muu lahayd markii hore ma haysanba saddex halaadoo intay riman yihiin weliba kuwa buurbuuran oo shilshilisa taas inuu helo khalifaat jamcu khalifatin weeye khalifana waa hashu markaa ay makhaad ama dee tan waxa weeyaan xaamil tahay ama ay riman tahay baa la yidhaha culimada qaarkood waxay yidhaahaanba waa markaa ay rimto ilaa ay dee muddadii ay sidaysay kala barhkeed laga gaadhaya khalifa lagu magacaabaya khalifaatna waa lagu jamciyaa lagu ee markaa haddaba ay kala barhkii muddada dhaafto ee dhalmadeedu ay dhawaato marka caynkaasa cishaar baa la yidhaha waida alcishaaru cudilat oo waa tan mufradkeedna waa cushaaraa ta halkan mufradkeedu khaliifo ka yahay cishaarna waa jamaci oo waa markaa ay dhawaato ama ay kala barhkii muddadaysido ay dhaafto uun taasna cishaar baa la yidhaha waa siday dee culimada luqada barhkooda ay yidhahaan barhna malaa khalifada waa iska caam yeelaanba oo hashir rimanba khalifo waa la odhanayaa bal markaas dee waxa weeyaan hal rimani ti aan rimanayna way ka qiimo badan tahay tan baa rasuulka yidhi haddaba saddex halaan oo khalifaada oo khalifati naaqatu akhlafad haddii la yidhaha way ritay taas noqon akhlafad haddii la yidhaha damay rimin baa malaa lafsigu isu rogaya oo hamsada lisalbi noqon khalifatin cidaanin simaanin qulnaa waxaynu nacam ha oo dee waaba in xoolahoodii ay dhaqanayeenna waa kuwii ugu qiimo badnaa ay uguma jeclaayeen marka qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh fa halaaثu aayaatin saddex aayadood yaqra-u aqriayo bihina saddexdaa aayadood axadukum axadkiin fi salaati waa sad maaha wax ka badanba waa saddex aayadood oo uu ku aqriyo axadkiin salaadii suuratulkawsar ba ka soo qaad adugu waa intaasoo uu salaadiisa dhexdeeda kuba aqriyo ayaa khayru lahu uga khayr badan min halaasi khalifaatin saddex alaad oo riman oo cidaamin simaanin taasaa uga khayr badan sababta waxa weeyaan dee salaadan ama qur'aankan lagu aqriyaya aayaadkaa u aqriyay waa min albaqiyaati asaalixaat ajrigood iyo sawaabkoodu uu aada iyo aada u badan yahay una daa'imayo waqtigu u baahnaana uu helayo laakiin tanna dee waa umuuraha zaa'ilkee faaniga ayuunbay tahay waa umuurihii adduunyo wax la isbaaldhigo markaa ma aha ee laakiin dee marka la eego dadku waxaan joogay ee xaadirkaa ayaa qiimahooda u muuqdaayo tan baa muqaaranada keenayse laakiin shay zaa'ila iyo shay baaqiya iyada munaasabo ka dhexaysaa ma jirto laysu baaldhige haddaba saddex aayadood iska daa wax ka badan ee uu axadkiin salaadiisa dhexdooda kuma aqriyo ayaa saddexdaa halaad oo aanu hore uhaysan oo uu helo weliba kuwaa dhow ee dhawaanba uu ku intifaacayo caanahood iyo taas ayaa uga khayr badan xadiid kale ay noo soo socdo kan وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna الفضل بن دukayni عan موسى بن عurayi qاla samictu abي يxadiث عan cقبة بن caamirin bal fضl بن dukayn kolley waa magaciisii mala-aadna waaba dee abu nucaymna oo waa laba yidhaahaayo waa nin dee kolley mashhuur ahay dadkii waa dadkii xufaadii waqtigooda weeye abu nucaym fadl بن dukaynna waa magaciisii lakiin maxaa ku xigoo la arkaa ina imika inoo horeyso muuse bnu culayi kolley dhowr xadiis buu kitaabka ku leeyo kan baa u horeeya malaha saddexa kalena waa inoo dambeeyaan waxaanan aqriyayaa culay oo ismigan bay doortaan ama ay barhkood kuma dabdiyaan in la taskiirinayo horta waa nin reer masar ahaa taabicina ah oo bal masar kol imaame amiirba kaba noqday masar adigu dee horta meelo kaba mid a ama isaga imaaradeeda tawaliyey kolley sana lixdankii hijradiiya waqtiyaalo aabihiina xadiidka uu ka warinayo aabihii culay bnu rabax baa la yidhaha waxay soo naqliyaan culimada kutubta taraajimta inaanu jeclaysan jirin inuu naci jiray in culay la yidhaha ismigiisa la taskiiriyo dee dooranayey in cali la yidhaaho dooranayey ayay soo naqliyaane laakiin dee kolleyna waa wax soo maray walo aad moodo sida kolley kutubta taraajimta barhkood ay usoo dhigtaan arrintu heerkaa inaanay yar gaadhin ayaa waxay soo naqliyaan waqtigii reer bani umayada inaanay jeclaynba ruux cali lagu magacaabo cali nicitaankiisii daraaddeed ayaaba keenayo markaa barhkood baaba yidhaha de adu kolley taasi waxay la tahay inay yar aanay dhicin oo de wax saasa ma hayne lakiin kutubu taraajim wax lagaba helaya ama markay ninkan qabanayaan iyo xataa shuraaxda axaadiisiya waxay soo naqliyaan inay ruuxa cali lagu magacaabo haddii ladoono dhib lasoo gaarsin jiray amase ay kaba cabirayaan la diri jiray bal hadday taasi dhacday weeye markaasuu yidhi aabii inankaygu cali maaha waa culay oo halkaasu ugaba yimi markaa taskiirkani laakiin ma jeclayn baa lahaa ninkan cali markaa culay ibnu rabaxe laakiin dee calina laguma dabdi bal waa nin saasoo isaguna taabiciya waana hiqown isaguna kolley axaadiisan inankiisu leeyahy malaha dee barhkoodu way wada leeyihin waa laga yaaba inuu xadiis dheer yahay ee imika inoogu yar horeyso axaadiisda kalena waa inoo dambaysa qaala wuxuu yihi markaas aabihii baa odhanaya samictu abi yuxadiثu can cuqbata bni caamirin صaxaabigii jaliilkaa isna reer masr masrna waali kaba noqday waqtigii mucaawiye iyo ayaa maqlay isagoo leh qaala kharaja rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay walxaal naxnu anagu fi sufati sufadii aan kuba sugannahay sufadna meel masjidka rasuulka xaggiisa dambe ku taalay oo hadhaysnayd bay ahayd oo dadka muhaajiriinta ee aan markaa ehel iyo sakan magaalada aan kuba lahayn ay geli jireen oo halkaa dee muslimiintana iyo rasuulka ilaahayna martibay u ahaayeen kol ay yaraadaan iyo kol ay badnaadaanna way jirtay oo dee kolkol jihaad loo baxo ama wax kale ay u baxaan waabay isdhibayeen kolkol ay badnaan jireen oo abu hureriya baa waqtiyada qaarkood kaba mid ahaa xataa abu nacim kitaabkiisa xiliya dee dad badan buu tiriyaa boqol iyo kaba badan intaa in ka badanna mala waa la gaadhsiin karaa kolkol dee kolkolna ay yaraanayeen baa jirto mar jihaad loo baxayo taas haddaba ahla sufadaasaanu joognay waa meel ay geli jireen masaajidka xaggiisa dambe way uhoyan jireen oo dee sakan kala may lahayn faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wadna dadkaa fuqaradaba ayukum kiineebaa yuxibu jecel an yaqduwa inuu kalaho oo kula yawmin maalin kastaba ilaa budxaana dooxa ama waadiga iyo budxaan la yidhaah aw ila alcaqiiqi kollay labaduba waa awudyaantii ama awdiyadii madiine ayay kaba mid yihiin budxaan barhkood baa ba'doo la fadxiyana kuba dabdiyey caqiiqna kollay bilaada carbeed caqiiqiya waxooga ayaa jiro meel kastoo daadjeexaba caqiiq way odhan jireen khaasatan dee oo markaasoo caqiiq way odhan jireen de markaa laakiin kani waa caqiiq madiine aan kaba dheerayn waana meelihii suuqyada geela iyo waxyaalahaas ay ku qaban jireen bay ahayd labaduba haddaba kuma jecel inuu budxaan ku kallaho ama caqiiq oo fayaatiya minhu waa aswaaqdii ibilka iyo meelihii uguba dhowaa fayaatiya minhu uu kalaba yimaado binaaqatayni laba halaad oo kowmaa weyni kuris waaweyn oo bal intuu kallaho halkaa la soo hoyda laba halaaduu soo helay oo dee ama ha soo iibsado ama si kaleba iyaguna aada u shoshilisoo kursahoodu ama dee jamcu kawmaa-aw ama dee watasiyatu kawmaa-a kollay hamsadii baa wo u bedelantay markan dambe laba jamcinaye mufradku taas buu ahaa wadna taa kuruskeedu muuqdo kurus dheer ama kurus weyn bale fii kayri ismin ee kulaba yimaado dembi waxaan ahayn oo macnaha muu soo xadin muu soo dhicin wax kale wax ismi ku sugan iyo kumuu soo helin waa dariiq xalaal oo mubaaxa ayuu kusoo kasbadayba kuma soo helay walaa qadca raximi qaraabo goynteedoo kollay waa taksiis bacdata taa hore dee ismiga un bay kaba mid tahay wixii qaraabo lagu gooyaana ee waxaan ismi iyo dembi kuba sugnayn qadcuraxim iyo noociiba ayuu kusoo helay oo dariiq xalaala ayuu kusoo kasbaday ee tuugo iyo dhac iyo wax kale iyo umuuro aan ku helin kuma jecel faqulna waxaanu yihi ya rasuul اllahi nuxibu dalika waanu jecelay oo nintaa diidaya ama nacaya mama jirto qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh afalaa yaqdu miyaanu kalahayn axadukum axadkiin ila lmasjidi masjidka aanu ku kalahayno fayaclamu waa haddaan dee rafcino waa kollay weji iskaba banaan haddii dee nafyigaa imaka arrinkaamee horeeya oo nafyi waxa weeye aanu dee ka dhigna jawaabtii aan kuba nasbino fayaclama aan idhaahnana kollay labadaba iyadna waa wej banaanun oo fayaclamu markaas yaclama uu ogaado weeyo macnaha yatacalama waa kan tacalumi inoo dhigtay uu ogaado barto weeyeba aw yaqra'a ama yaqra'u ama se uu aqriyo aayatayni laba aayadood oo min kitaab illahi caza wajal kitaabka ilahay kaba mida axadkiin sidaa miyaanu laba imanayn haddaba hadduu axadkiin taa yeelo labada aayadood ee uu baranayo ama aqriayo kitaabka ilaahay kaba mida ayaa khayrun lahu uga khayr badan midnaaqatayna laba halaadoo sifadoodu taa tahay oo weliba dariiqa xalaasha kuba soo helay tan baa ugaba khayr badan wa halaaثun saddex aayadoodna oo uu barta ama uu aqriyaana khayrun lahu way ugaba khayr badan tahay min halaaثin saddex geelaa kaba mid ah wa arbacun afar aayadoodna khayrun lahu min arbacin afar way ugaba khayr badan yihin wa min acdaadihina min alibili oo ay wa akharu min arbacin bal tan baan iska qadaranayaa si laqbadna inoogu hagaagto afar wax ka badanna ina afar buu sheegay waaba shantii kasoo qaad lixdii intii kaba dambeysay wax afar kaba badanna wa akharu min arbaci aayaatin afar aayadood wax kaba badanna khayrun way kaba khayr badan yihin min acdaadihina min alibili oo afar aayadood ama shan ama lix adigu wixii intaa kasii badanna iyaguna tiradooda wax leeg oo geel ah oo weliba sifadiisu taa tahay dariiqaa toosadna laguma soo helay way kaba khayr badayn kolley labada xadiis ba waxa iyada inooguma sugan bal qur'aanka iyo dee mansiladiisa iyo fadliga uu leeyahay taas aqrintiisa la aqriyayo salaad laguma aqriye ama khaarija salaad barashada la baranayo xataa qadarku haba koobnaadee inuu fadli aada iyo aada u badan leeyo dee adduunyo kalood heshay oo dadku waxa weliba ay jecel yihiin inay qiimeeyaan taas ba ee dhibyaraadna laguma helin tan baa ka khayr badan oo dee say ugaba khayr badan tahay kani waa camalka baaqiyaadkii saalixaadka kaba mida sawaabkii aakhira markaa iyo janno uu kuma helayo iwana tag kolley kitaabkay kuba iman doontaa sawd ama meel sawd la dhigo jannada kaa mid iyo adduunye iyo wixii kuba sugnaa kaba khayr badan marka waxaan leenahay aayaadkaasi intan iyo in aad iyo aad ugaba badan iyo adduunye oo dhan ba way kaba khayr badan yihiin lakiin bal fadliga ay leedihiyo tan ayaa waxa weeyaan uu rasuulka ilaahi usoo dhaweynayay de arrintan u baaldhigayna shaygani waa shay nafcigiisana la og yahay dadkuna ay jecel yihiin oo dee aada u qiimeeyaan oo wax jooga iyo wax maqan kolley dadku waxaan markaa uu ruuxu helayo u arkayo ayaa la arkaa inuu kaba horreysiiyo haddaba waxa weeyaanuun wax kastoo qur-aankii la baaldhigo akrintiisa ama barashadiisa oo dee adduunye ah waxa kaba khayr badanun waxa uu ruuxu ku helayo ee waxaan kale waa waxaa kaa suulayo kuma joogayaan haddaad adduunye oo dhan hesho berri waad ka tegi bal waxa weeyaan dhib iyo kolley dhibteedi iyo waxyaalahaasna dee wax aan dheef adduunyo dhib lahayne maba jirto ama adaa ka tegi ama iyagaa kaaba tegi lakin tani waa waxaa baaqi ku noqonayo baabu fadli qira'ati اlqur'aani wa suurati اlbaqara waa si guudba horta waa qur'aanka aqrintiisa la aqriya fadliga uu leeyahay iyo si gaar ah suuraة اlbaqara fadligeedi xadaثani اxasan ibnu caliyi اlxulwaniyu qaala xadaثana abu tawbata wahuwa rabiic bnu naaficin qaala xadaثana mucaawiyaةu yacni bna salaamin عن زيد أنه سمع أbا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباhلي bl waa ku yar braarujidune dadkani waa dad aynu hore usoo maray waxaan u yihi مسلم وهuو الربيع iyo يعنيna waynu soo ogaano habeen dhaweydba waati aan kaba soo waramayno dee riwaayadii baanay kuba sugnayn inuu cadeeyana waa sheeka kuba talagalay meeshii معaaوiyaة بن سلام wuxuu ka wariyay nin زayd la ydhaha زaydkana waa زayd بن سلام labadoodaba dahaare iyo kolley salaadii aan kusoo aragnay axaadiisoodu yaanay badnaaninba mucaawiyat ibnu salaam iyo zayd waa laba nin oo walaala-a weeye oo mucaawiyat ibnu salaam walaalkii zayd ibnu salaam buu kaba warinaya zayd ibnu salaamkaasa ayuu muxuu xadiidka ka wariyey annahu samica abaa salaamin abaa salaam waa kunyadiisi ee magaciisa mamduur baa la yidhaha alxabashi kolley malaa dee jiidan baabu ahaaye mandiqadeenan horta bal alxabashi walow dee reer shaam nimanku ay yihiin abasalaam marka iyaga labada nin ee walaalaha awowgood weeye oo mucaawiyat ibnu salaam ibni abi salaam weeye ama oo abisalaamkaasna mamduur baa la yidhahyo marka labadan walaali dhexdooda ma kala wariyeen ka dambe zaydi horena waynu soo aragnay iyagoo saase wuxuu ka warinayaa aabihii maaha ee waa awowgiibu xadiidka kaba warinayaayo abasalaamna aabahood salaam baaba dee isaga looga kunyooday mamduur yaqulu marka isaguna xadiidka abu umamat albahili waa saxaabigii jaliilka ahaa asxaabtii rasuulkana shaam wax ku dhintay uguma dambeeyey bal markaas dee calaa axad alaqwaal oo dee aad iyo aada uqiimo badnaa fadli badnaa kolley asxaaba shajarana kaba mida lakiin aada u cumriyey oo cumrigiisa uu dheeraaday bal marka abu umamat albahili magaciisana suday ibnu cajraan baa la yidhaha waana la arkaana dee markii ugu horreysay bayna tahe lakiin waa saxaabiga jaliilka macruufka qaala wuxu uhi saxaabigaasi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqulu xaaluu ku qawrayo iqra'u lqur'aana qur'aanka aqriya fainahu waa qur'aankii si guud weeye dhammaantii fainahu qur'aanku ya'tii waa imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shafiican xaaliya mid u shafaaco qaadaya liasxaabihi waa asxaabtiisii dee aqriyeysay kuna camal falaysay kuwaa isagoo u shafaaco qaadayu maalinta qiyaamaha imanaya ee aqriya iqra'u zahraaweyn markii hore rasuulku uu caam yeelay qur'aankii iminkana waa khaas yeelay oo labadii suuro bal matalan dee ugu horreeyaba qur'aanka ama dee suuratulbaqarana iyadaaba ugu dheer alucimraanna kolley waa suuradaha qur'aanka suuradaha uguba dhaadheer walow dee culimadu ay yidhaahaanba xagga aayaadka suuratu nisa iyo suuratu alu cimraan dee san aragno midna laba boqol baabay gaadhay midna boqol iyo dhowr iyo toddobaatan weeyo aayaadka alu cimraan baa badan lakiin culimadu markay dee kelimaadka iyo isu tiriyeen waxa badan dee suuratu nisa ka dheer marka la eego suuratu alcimraan kelimaadka iyo markay taaste bal adiguba safaxaadka waad isu tirin kartaa da inay kala badan yihin waad arki kartaa xaggii marka aayaadkun bay alcimraan badan tahay bal labadaas suura aqriya oo imanka markii hore intuu qur-aankii caam yeelay ayuu haddana rasuulki ilaahay khaas yeelay labadan suuradood ee albaqara iyo alcimraan oo wuxuu yihi iqra'u lqur'aana fainahu yaati yowma alqiyamati shafiica liasxaabi iqra'u aqriya azahraaweyne labada suuradood ee dhalaalaya iftiimaya ee nuuraya taasba aqriya oo nuurkooda iyo hidaayadooda iyo ajrigooda badan ayaa azahraaweyn looba yihi labadan suuradood taas aqriya waa maxay azahraaweyn kama bedelo albaqarata wa suurata ali cimraan azahraaweyntii baan kama bedelayna waa baqara iyo alu cimraan aqriya fainahumaa labadaas suuradood ta'tiyaani way imanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kaannahu oo macnaa waaba lasoo suuraynayaa kuma xambaarayno sida dee shuraaxdu ama bacdigood oo ajrigood iyo sawaabkoodu imanaya iyagii baaba dee ide waa ilaahay subxaana watacaala qudradiisuna waa taas mutlaqaba ah iyagii lasoo suuraynayo oo suuradan ay kuba imanayaan taatiyaani yowma alqiyaamati kaanahumaa si ay yihiinba hamaamataani laba daruurood aw kaanahumaa ghayaayataani hamaama waa dee asaxaab ghayaayana waa wixii adiga ku hadheeyo uun daruurtii markaa khayaayo waa la odhanayaa hadduu wax kale oo dee ku hadheeyey uu jirana khayaayo waa la odhanayaayo ama dabaaba ama gubro ama wuxuun ah haddaba si waxay yihiinba oo dee bal masalan laba daruurood ama laba khayaayo aw kaanahumaa si ay yihiin ayay u imanayaan firqaani laba kooxood oo min dayrin waxyaalahan duulo kaba midoo sawaafa ajnaxadoodii simaya wey marka ay de istaagaan oo garbahoodii bay isku baal qabanayaan oo markaa meel cadceedi kasoo gasho iyo waxyaalahaas oo u baaqi noqonaysa ma jirto macnuu waxa weeya ruuxii aqriyayey ku camal falayey ayaabay u imanayaan oo qur-aanku si guudba isagoo u shafaaco qaadaya ayaa labada suuradoodna ruuxii way u hadhaynayaan oo xarkii qiyaamada iyo dhibtii halkaa jirtay buu kaga badbaadayaan waxaan u hadhaynayay noqon ama dee waxa weeyaan saas duyuurtaasoo iyaguba siman ee ajnaxadoodii intay kala bixiyeen siman ee meel banaani aanay jirin oo cadceed iyo waxyaala kaba soo galaan oo muhimku waa ikraam maamuus iyo hadhayn iyo dee naxariista isaga ruuxii looguma naxariisanayo taa weeye tuxaajani iyagoo doodayo can asxaabihima dadkii iyagu ku dhaqmi jiray ku camalfali jiray aqrihi jiray laazimi jiray qira'adooda u doodayo weeyaan oo iyagu dee kol haddii qur-aanku xujo uu ruuxa u yahayna waa badbaadaya iqra'uu suurat albaqara eeg waa taksiis labaad oo markii hore iqra'u lqur'aana baa rasuulku yihi uu khaas yeelayo iqra'u zahraaweyni buu yihi haddana waa taksiis dambe uu si khaas yeelayo iqra'uu suurat albaqarati suuraddaa suurat lbaqara ee qur'aanka dee waxa weeyaan ugu dheere marka laega axkaamtii umurahay kulansatay nooguba badan suuradda aqriya fa ina akhadahaa qaadashadeedu macnaha waa tilaawadeedan la aqriyayo camalfalkeedan laguma camalfalayaa barakatun baraka weeye waa shaygaa ruuxu ku intifaacaye isaga khayr kastaaba ugu biirayo watarkaa ka tegeeda laga tagaana xasratun oo dee ruuxii ka tegey murugo iyo qoomamo iyo nadaamay u noqon doontaa sawaabka iyo ajriga iyo shafaacadani markay dhaafto walaa tastadiicahaa ma karayso suuradan albadalatu bal tafsiir baa inoo soo socda tafsiirku marfuuc ma aha waa kuwa saxarada ah dee iyagu inay waaba kuwaas hallowsan leexsan oo barash ma baranayaan oo ma karayaanba iyagu xagga barashadeeda iyo aqrinteedii kuwa saxarada barhkood baa kuma fasira culimada albadala waa min albadala dadka iyagu wahsiga iyo caziga iyo badaalada uhelki waa suuradaa dheer u baahan waqti juhdi u baahan dadaal uga baahan oo kuwa iyagu ahl alkasal ahl albadala niman dee xifdigi karoo baran karoo iyo taas fahmi karaa maba aha bal taasna laguma fasir lakiin maxaa inoo soo socda qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yihi mucaawiya waa ninkan dambe ee xadiidka sanadkiisa inoogu sugnaay muaaya mucaawiyatu bnu salam ayaa muxuu yihi balaganii waxa isoo gaadhay weeye waxaan maqlay buu leeyahay waxa isoo gaadhay ana albadalata asaxaratu oo dee waxa weeyaan saaxir ba saxarasa lagu jamciya markaa ma bail ba badalo dee wax bud budlo ama baatila oon xaq ahayn bay wataan oo san baa markaa saxaro loo yihi kuwaasna ma karayaanba oo suuradii ma qaadan ma karayaan waayo isagii baaba ruuxaa leexsan ah bal dee camalkan uu kuba jira iyo iyadii isu munaasibba maaho kuwa karaya maaha وxadثna cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrimiي قال أخبرna yaحyى yعni بن xasاn qال xadثna معaوiyة بhda الاسناad mثlh xadيiثkan oo kale غayr أنه qاl وkaأnahma في kilayhma oo waxaa eeg tii hore inoogu sugnayd waa in yarun buu sheeku waana dee itqaankiisi iyo dabdintiisii badnayd iyo had iyo goor ilaalintii furuuqda alfaada ruwaada udhaxaysa markii dhaweyd waxaan lafdiga kusoo aragnay kaanahumaa hamaamataani waa ta hore ee laakiin labaduu sheegaya aw kaanahumaa aw bay hayd aw kaanahumaa ghayaayataani aw kaanahumaa firqaani marka wuxuu leeyahy labadaa meelood ee dambe aw may olbe wo weeyaan oo waa saddex misaal uunoo waa amhiladeena rasuulka ilaahay noolaba yimi ama siday kuba imanayaan waa nooc darb lamhaal oo arrintu saddexa xaalaba way imanaysaa dee bal laftina way weli waxbaa inoo yar dambeeya haddii ala idhaaho waxa weeyaan saddexii laftiba waabay halkan ay ku wada imanaya ujeeddadu saddexeed misaalba waa wax jiro oo waawow bay isugu cadfayna awdu markaa lishaki maaha awdi markaa litawiic baan tii hore kuma fasirayna kol haddii halkan wawow inoo timi oo halkaasaa maxaa dhacay wakaanahumaa oo kaanahumaa hamaamataani iyagood moodo hamaamataan bay iman wakaanahumaa iyagood moodo ama ay yihiinba ghayaayataani jamcu ghayaayatin ama dee musana ghayaayatin wey iyadoo ghayaaya waa wixii iyadna dullo iyo harkuu noqdaba aw kaanahumaa ay wakaanahumaa iyadna waa mithaal kale oo qur-aankii kuba imanayo iyagoo ah ama ay yihiin aada moodaba inay yihiin firqaani waa markaasoo firqin iyo xisqaanna way inoo dambaysaaba ay adigu yihiin jamaaco min dayrin dayr oo sawaafa ayay imanayaan oo halkaa awda ayunbay wawi ay taallay marka waxay taas keenaysaa awdaba inay markaa hore litan aynaan lishaki ka dhigin ee waa litanwiico siyaalahay ku imanayaan baabatana saa daraaddeed baa culamada qaarkood khaasatan dee kuwii axaadiisan sharxaysa shar dee baqawiya uu sooba naqliyo ayay kaba dhigan kuwa dee labada khamaamo ay uba yihiin kuwii iyagu bal masalan aqriyayey iyagoon macnihiiba fahamsanayn baabay khamaamada u noqon kuwii macnihii aqriyayey dee fahamsanaa hayaayada kolley waxa kaga rurtay malaa dee daruurta hadday ku soo hadhay soo hadhici karto inay iyadii aanay iftiin iyo waxbaba aanay lahayn meeshii madoobeysay laakiin hayaayada oo ay leeyihin waa wax tii hore kaba khafiifsan ama waxaa ku hadhayna dhici karta inuu nuur iyo waxyaalahaasba laba jiro oo markaa waa kii isagu aqriyayey ee fahamsanaana ayaabay tan noqon aw kaanahumaa firqaanidan hayaaba kaba dhigan waa kii dee isagu aqriyayey ee ku camalfalayey ee bal dadka usii gudbinayay berayay oo kale oo dee waxay u noqonayaanba duyuurtaas siman baalka isku haysta ajnixadoodii ay siman yihiin meel banaan aanay lahayna sidii dee nebi sulayman bay uguma hadhayn jireen oo kale iyo taas ay uguma hadhaynayso macnuhu kolley waa ikraam ruuxii qur-aankan aqriyay ama labadan suuradood ku camalfalayay karaamada uu mudanayo iyadoo naxariista uu mudanayo iyadoo dhib iyo shido dhammaanteed uu kaga nabadgelayo marka xarkii iyo kulaylkii iyo dhibtii jirtayna wax uga hadheeya ayaabay arrintiisan ama ayay qur-aankii u noqonayaan xdثna اسحاq بن منصوr qال أخbarna يزيد بن عبدالرb qال xdثna الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاaجir عن وليد بن عبدالرحمن الجurashiي عن جuبير بن نفyr qاaل kolley snadka محamed بن مهاaجir waa cusub iyo caawa وليد بن عبدالرحمanna waa cusub yahay محamed بن مهاaجir waa nin atباع taaبiciintii kamida kana waa nin taabiciya labadoodna muslim kolley laba xadiidkan un bay ku leeyihiin meel kale kuma lahaba oo labadooduba kolley waa dadka axaadiistoodu yar tahay sidoo kale waa siqaad be xadiidkan un bay ku leeyihiin labadan xadiidkan ay kala warinayaan can jubayr ibni nufayrin qaala wuxuu yihi jubayr ibni nufayr samictu waxaan maqlay annawasa bna samcaan alkiraabiya yaquulu xaal uu ku qowlayo samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo yu'taa bilqur'aani qur'aankaa la keenaya maha markaa sawaabkiisi iyo taha qur'aankii baaba la keenaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa lala iman iyo wa ahlihi ehelkiisii aladiina kaanuu yacmaluuna biha cibaarada neega waa ehelkiisii ku camalfali jiro waa kuwii intay aqriyayeen ilaahay baa baray way aqriyayeen waanay ku camalfalayeen ee ruuxu haddii uu isagu waxa weeyaan qur'aankii yaqaano xaafidba yahay aqrintiisaba haba badsado laakiin aanu ku camalfalahayn ehelkiisii ka mid maaha qur-aanku isagu xujo kuba yahay isaga kol hadduu qur-aanku qabsadona cid kasii daynaysaa maba jirto oo waa tii aan xalayna xadiidkii soo qaadanay ee rasuulkii ilaahay bal ruuxa mu'minka ee qur-aanka aqriya amhiladii aan nidhi lafdi bukhaari ayaa wuxuu ahaaba wamahalu lmu'min aladii yaqra'u lqur'aana wayacmal bih weliba maxaa leeyahay bukhaari sanad buu usoo dhigtaye muslimna waa inoogu suganya sanadkiiba dee sanadkii inoogu dambeeya baabku inoogu khatmeye shucba ayaaba laftigiisi u ahaaye muslim dee kol hadduu matigii horreysiiyey matigii baanu soo celin oo waa kan ixaareeyey un ee muslimna sanadkuu dhigtay bukhaarina sanad iyo matni buu dhigto waa yacmalu bihi halkaa la socotay halkana waa tan waa qur'aanka iyo ehelkiisii aladiina kaanuu yacmaluuna bihi ku camal falaya wey iyo ku dhaqmayo qur'aankii oo tilaawo aan camal lahayn iyadu dee xujaa bay noqonaysaa taqdamuhu xaal ay hor kacayso ay hor socoto suuraة الbaqaraةi وaali cimraana labadaas suuradood ay horkacayaanba wadaraba lahuma rasuulkii ilaahay wuxuu u yeelay xagga imaatinkooda ama labadan suura iyo suuraday kuba imanayaan rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ثaلaaثaةa amhaali saddex miثaal ayuu uba yeelay maa nasiituhuna bacdu weli maan iloobin nawat ibnu samcaan baa le oo dee berigii dambe u xadiidka sheegayey amsiladii ama misaaladii rasuulka ilaahay imaatinkoodan uu kuba misaaliyey aniguma iloobina waan xusuusanahay qaala wuxuu yidhi kaأnahumaa hamaamataani aw dullataani sawdaawaani baynahumaa sharqun aw kaأnahumaa xizqaani min dayri sawaab faxadiidka iminkaan kaba soo baxnay saxaabigii kale ee uu warinaya abu umama ayuu la mid yahay markii dhaweyna waa tan nidhi awdaasi litanwiic bay ahayd waana tanoo laftiga dambe wowda ahayd baa ina tusaya tanna way inoo sii cadaynaysaaba saddex misaaluu sheegayana waa kuwa macnaa saddex misaalba rasuulka ilaahay baa sheegay maaha wax shaki iyo taasba oo waxaaba marka aad moodaa labadan suuradood ee qur-aankiina hor socda kaanahumaa khamaamataani ruuxii bay u iman way daboolayaanba waa kaas way asturayaan dhib kastuu kaga badbaadaya inay yihiinba laba daruurood aw dullataani dullana waa wixii ku hadheeyo un daruurtii dullo way noqon bal arkaa inan kitaabka yaa ru'ya iyo aan uguba tagno iyadoo dulla dee daruurtii ay tahay dee wixii ku hadheeyo oo dhanna waa la yidhaha haddaba dullo sawdaawaani madmadow oo baynahumaa sharqun laakiin dhexdooda iftiin yahay nuur iyo iftiin yahay waa misaalkii labaad kii saddexaad aw kaanahumaa si waxay yihiinba xizqaani iyada xizqaani waa tasniyo mufradkuna waa xizqun xisqun iyo tii ayn marka hore soo maray ee lafdigii ee firqun iyo waa isla mid oo bimacnaa jamaaca haddaba si waxay yihiin xisqaani laba jamaaco iyo laba kooxood oo min dayrin waxaahaadkaa duulaba aho sawaafa ajnaxadoodii fidinayo kala bixinaya oon laabahayn oo dee isku maal qabtayna isagiina way u hadhaynayaan maxay haddaba tuxaajani iyagoo doodaya can saaxibihimaa kii saaxibkooda ahaa ku dhaqmi jiray ku camalfali jiray iyagoo uba doodaya taas bay iyagu waxa weeye qur'aankii ay imanayaan waana dee xadiidkii horey taas kollay fadliga qira'ada qur'aanka iyo camalfalkiisa oo dee muhim oo asaasba ah waxa weeye oo taa dee mu'minkii aan aqriyeynay laakiin ku camalfalaya xataa waataan misaalka fiican usoo aragnay laakiin mu'minkii qur'aanka aqriyaya ku camalfalaha dee ma waxaan leeyahy aan ku camalfalayey isagoon aqriyahayn fadli buu lahaa laakiin kii isagoo aqriyaya aan ku camalfalayn kaasi qur'aankii xujaabu kuba yahay imaka dee camalfalkiisii iyo aqrintiisi iyo baltaa fadligii dee aad iyo aad u badan iyo waxa ruuxu mudanayo iyo inay ushafaaco qaadayaanba xadiiska way nooguma sugantay maalkan waxay nooga bilaabi doonaa in sha allahu tacaala suwarta qaarkood iyo aayaadka qaarkood fadliga ay leeyihiin oo kale isku cashar baan ka dhigi doono allah subxana wa tacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk